sidaad ogtihiin waxaa dhacday anigoo shaqadaydii maalmeedka iskaga jiro degmada in si emergency ah oo lama filaan ah aan midoodana ahayn rabitaanka shacabka ama odayaalkii ama deegaankii in si emergency ah gudoomiyai degmo afgooye lagu dhawaaqay intaa kadib wax warbixin ama wax hadal kama diibin ayadoo taa shacabkii iyo midaan aniga laftirkeyga la yaabanahay ayaa haddana waxaa ku xigsantay anigoo socdaal u aaday degmooyinka diriskeyga ama diriska la ahaa degmada afgooye sida lamba conton in la yidhi wuxuu u galay shabaab iyo wuu goostay waxaa taa haddana igu soo xigtay in idaacadaha qaar ay sheegeen ama la suubiiyey waxay la wareejin u suubiye laygu yidhi guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka waa mid layaab badan waxa la boofsiinayo ama la boowayo anigu koley ma garanaayo anigu system nidaam ayaan ku imid shalay markii lay magacaabayo shacabka deegaanka rabitaankooda ayaan ku imid haddana bixitaanka ama in xilka laska qaado mid la diidi kara maaha dowladnimada ayaa ku jirto laakiin waxaa qurxoonaa lahayd in systemkii ama dowladnimadii la qurxiyo oo halkeedii lasoo maro taasi ma dhicin waa ayaan dara mar kasta ku dhacda dadka reer afgooye iyo inta badanba shabeellada hoose taa waxaan ka leeyahay midda xilwareejinta uu suugiyey guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka taa anigu waxaan u fahmay ama u arkay guddoomiye ku-xigeenka gobolka arrimaha bulshada in xilka kiisii uu ku wareejiyey guddoomiye cusub gobolka odhigiisi ah sababtoo ah xafiiska keyga ama dokumentiyada wareejinteeda aniga ayaan iskale aniga ayayna gacanteeda ku jiraan waxa isaga uu wareejiyey ama guddoomiye degmo cusub uu ku wareejiyey anigu ma garan karo waa midka shacabka ay la yaaban yihiin waa idaacadihii ayaa la wacay wasaarinta ayaa la wacay idaacadihii baa laga sii deeyey sida laga sheegay marka taa intaa ayaan ka leeyahay midda la leeyahay guddoomiyii degmada shabaab ayuu u galay waxaas wax ka jira male anigu ma ihi mucaarad dowladda koonfur galbeed kasoo horjeeda ama la dagaalsanna ma ihi nin shaksiyan ama xilkiisii gudanaayo ama dhiggiisii degmooyinkiisi kale oo qasha ugu tagay ayaan ahay haddana nin dalkiisii dalkiisi ka cararna ma ihi taas intaas ayaan ka leeyahay wax ka jira male shabaabna uma gelin meel kalena ma aadin waxaan imid oo galay laba konton oo ka tirsan dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay ku sugan yihiin ciidanka taraawiishta koonfur galbeed soomaaliya cabdullaahi waafi oo korneelka uu u yahay taa intaas ayaan ka leeyahay midda kale waxa la boogsiinayo ama la boogaayo anigu ma garan karo automatic in dhacdo guddoomiye kale lagu dul magacaabo automatic in ay dhacdo nin xilkaas aan haynin in uu dhao xilka degmada ayaan wareejinaya waa wax lagaa badan anigu taa hadda ma garanayo mideeda kale waxaa lasii yaab badan ayadoo rabitaanka shacabka aysan ahayn midda aniga hadda xilka waa lagaaga qaaday lagu leeyahy ayaa haddana xilka waxaa laga qaaday aniga iyo ku-xigeenkayga amniga waa labadii deegaanka ahay kasoo jeedi inta kale ee insaanka deegaanka ku ahay sidooda ayay u joogaan wax la boogsiinayo ama wax loogu dan leeyahay anigu taa ma garan karo taa intaa ayaan ka leeyahay
waa gartay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya adiga ma ku soo wargelisay oo ma kuu sheegtay arrin jirtoo qusaysa isbeddel xagga maamulka ah oo degmada afgooye loo qorshiyey
taas wa anugu ma maqal mana laysoo wargelinin laakiin warbixino oo sargaf sargaf ah aan dawladdeena ama wasaaraddeena ayna soo wargelinin oo maamulka degmada intiisi badan inuu saacayo un baan ogaay ayadoo inta badan lagu aaneynaayo in dhinaca ammaanka aan ka fashilanay taana waa tu mid ku talagal ah wasaarinada iyo intooda kale way og yihiin inta badan ammaanka ayaan anigu aada ugu hadli jiray wax hadda dawladii federaalka ciidankeeda ay khuseyso in anaga in lagu falo way taana waa mid aan garan kara maaha
waa tahay maadaama hadda sida hadda aada sheegtayba dadkuna ay la socdaan maamulka hadda aadan si rasmi ah u wareejinin oo ninka cusub uu xilka ka kala wareegay ku-xigeenkaagii nidaam ahaan marka maxaa halkaas ka muuqanaya
sida hadda shacabka ay u kacsan yihin ama shuxuurtooda ay u kacsan tahayba meeshaas nidaam dowla ama sistamka la yadiina kama dhicin waxaad umoodaa meeshaas in wax lagu boowaayo waxa la boowayan anigu ma garanayno way qurxoonaa lahayd dadkii shalay ama odayaalkii shalay deegaanka ama rabitaankii shacabka in lala xiriiro bedelkan ayaga dhankooda uu ka yimaado lama fuliyo rabitaanka shacabka deegaankan amnigiisa haddii rabitaanka shacabka ee dawladda ay tixgelin lahayd maanta amnigiisa wuu sooflaa lahay laakiin taasi maysa dhicin taa inta ayaan ka leeyahay
waa gartay maxaad ugu baaqaysaa marka shacabka iyo shaksiyaadka wada qallaasahan siyaasadeed ee maamulka degmada afgooyi hadda lagu hayo
inta waxaa ugu baaqayaa dadka barnaamijkaas bowsiiska ah ama emergensiga aan fuliyey oo dalka ay kaliya anugu aana garanaynin waxaan dhihi lahaa waddadu mas-uuliyiin baad sheegateen sidaan ogahay dad oo inta badan kutub gacanta loo soo geliyey waa adduunyaha aqrina kala badan waxa loosoo wada magacaabaa xilkan loogu dhiibina waa shacabka waddadu waxaan dhihi lahay dadkiina mas-uuliyiinta sheeganahay war shacabkaas qayaanada oo adduunyaha aqri kala badan dhinaca shacabkana waxaan ka leeyahay haddii shacabka maanta ay yidhaahdaan cabdiqani xil wareejintiisa ama maamulka in laga qaado waa mid saxa waan ogolnahay aniguna si cad baan kaga tegayaa inay shacabka orensaakutaa shalay ku yimid hadday taagan yihiin anagu weli cabdiqani baan taaganahay anagu weli guddoomiya degmada afgoy baan soo taaganahay